walaalayaal siyaadada soomaaliya waxaan kusoo jiray shan iyo toban sannadood waxaan ku qaangaaray aniga oo leh hagar kama gelin mas-uuliyadihii aada haysay ilaahayna waa iigu hiishay inaan ku guulaysto xaqiiqadii mas-uuliyaddan bannaynteedu iguma sahlanayn uma faraxsani in aan duc faruuro rajada shacabka soomaaliyeed naga filayeen waxaase ka daran haddaan iska huwanaado magacaan wax weyne ku hooseyn maadaama aan ka walaacay in aan ku guulaysan waayo hawshii naloo igmaday waqtiga xadidan oo xanimaadyo adagi ka sokeeya walaalayaal waxaa waan dareemi karaa in bannaynta mas-uuliyaddii aan hayay oo ku dhowaad kow iyo toban bilood ay ka soo wareegtay xilligiina la ansixiyey in aanay farxad gelin karin kuna qanci doonin dhammaan inta rajada fiican ka qabtay in la gaari doono natiijadiina laga filahayay inkastoo guddi ahaan marka la barbar dhigo duruufihii aan ku shaqaynaynay aan dadaalkayagu yarayn hawshana aan meel fiican gaarsiinay waxaan rajo weyn ka qabaa in haddii shacab iyo dowladba loo istaago dardargelinta hawsha u qorshaysan guddiga madaxa bannaan ee dib-u-eegisa hirgelinta dastuurka isla markaana la soo dedejiyo xubnaha dastuuriga ee ka imaanaya maamul goboleedyada soomaaliyeed ee buuxiya xubinnimada dowladda federaalka soomaaliyeed si ay u suurtagal u noqoto natiijada lagu gaari karo dastuur dhammaystiran oo loo dhanyahay walaalayaal maadaama aan ahaa guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee dib-u-eegisii hirgelinta dastuurka waxaa hubaal ah gaabiska ku yimaada hawshii nala ka filayey guddi ahaan aan mas-uuliyadda ugu weyn aan anigu qaadayo taasina ay ka mid noqotay in aan ka walaaco suurtagalnimada hawshiina loo igmaday xilliga kooban oo harsan sidaa awgeed waxaan xaq u leeyahay in xilliga ku habboon aan qiimeeyo helidda fursadaha aan ku guulaysan karo aniga iyo guddigaygu haddii shaki iga galana aan ku celiyo mas-uuliyiintii wakiilatay iyo shacabkii rajada weyn iga sugayey si ay dawo wada jir ah ugu raadiyaan fursadaha lagu gaari karo heshiis bulsho oo loo dhan yahay mudanayaal iyo marweyn aniga oo tixgelinaya ixtiraamka iyo dhiirigelinta ay noo hayeen dhammaan shacabka soomaaliyeed mas-uuliyiinta hay-adaha dowladda heer federaal iyo heer gobol iyo beesha caalamku ma rabo in aan cidna ku ciladeeyo in ay qayb ka ahaayeen si ula kaca naloo naloo bartilmaameedsaday horu socodka hawsha ay u xilsaarnaayeen guddiga sidoo kale ma rabo in aan gaar u eedeeyo qof ama koox gaar ah xataa haddii ay jiraan waxaan sababta ka xusayaa qodobada guud oo aniga xubin ahaan iyo hoggaan ahaanba aan u dareemay inay caqabad ku noqonayaan geedi socodka dhammaystirka dastuurka xilliga kooban oo haray waxaa aada iila weyn oo iila culus in shacabkayga oo rajo weyn iga qabay aysan ku hungoobin filashadooda gaarifilashadoodana gaari waayaan taasina mustaqbalkayga ay baalmadow ku noqoto waxaan hoosta kusoo xusay dhowr qodob oo ka mid ah kuwii aan ka walaacay in aan sii hayo mas-uuliyadda aan maanta xubinnimadeeda bannaynayo waxaan akhristayaasha iyo saxaafaddaba ka codsanayaa inay sida ugu fiican u fasiraan oo aanay fakarkayga si qalloocan u leexin sidoo kalena aanay iga rajayn macluumaad dhaafsiisan inta aan xaashidan ku qoran qodobka koowaad ee waxaan shakhsiyan oo dorasay in aysan sahlanayn suurtagalnimada dhammaystirka dastuur heshiis lagu wada yahay xilliga kooban oo noo haray iyadoo ay isa soo tarayaan xaalado siyaasadeed oo cakiran oo dalka ka jira kuna kala fikir iyo kuna kala fikir duwanaanshaha fasiraadda qodobada dastuurka qaarkood u heelanaan la-aanta sarraynta dastuur qaran oo dhammaystiran oo aan ku hor imaanayn dastuurada ay gaarka u leeyihiin dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliyeed qodobka labaad inkasta oo aan caad ku rognayn in ay dalka ka jiraan duruufo adag oo aan kala dhib yarayn haddana waxaa cad in aan qaran in aan qorshayn fiican horey loogu sameyn dastuurka qaran iyo dhammaystirkiisa ficiliyanna aan mudnaan weyn la siin xubnahayga qodobka saddexaad xubnahayga guddiga madaxa bannaan laftooda ayaa gaabisyada iyo ka faa'iidaysasho la-aanta wakhtiga qayb ka ah maadaama badankoodu aanay dalka gudihiisa deegaan ku lahayn waxaan ku kala aragti duwanaanay suurtagalnimada ku shaqaynta iyo ku milmidda duruufaha adag ee dalka ka jira dhexgalka bulshada ka faa'iidaysashada iyo soo dhoweynta uheelanayaasha xirfadaha kala duwan leh iyo isticmaalka aqoonta iyo fursadaha laga heli karo qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed si loo dedejiyo geedi socodka dastuurka taas oo keentay in aan wakhti dheer u gardaduubnaano fursado aan muuqan goorka imaanayaa qodobka afraad guddiga madaxa bannaan oo dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka oo sida magacu tilmaamayo aan keli ku ahayn ka go-aan qaadashada bilowga ilaa dhammaystirka dib u eegista dastuurka ayna ku weheliyaan hay-ado kale oo dastuuri ah oo qorshaynta iyo dhammaystirka shaqada hormuudka ah ha yeeshee marka gaabis yimaado cidda keliya oo farta lagu fiiqayaa oo mas-uuliyadda fashilka qaadi doontaa ay noqonayso guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka oo loo igmaday dib u eegista oo aan guddoomiyaha ka ahay qodobka shanaad dhaqaalihii uu u baahnaa in lagu dhammaystiro dastuurka oo af ahaan hadal hayntiisu badan tahay ha yeeshee ficil ahaan hayntu ay sugaal tahay qodobka u dambeeya oo lixaad waxaa jira daneeyayaal badan oo aan isla socon oo qorshayaal kala duwan ka leh dastuurka iyo dib u eegistiisa kuwaasoo laftoodu carqalad hor leh ku noqon kara in lagu guulaysto dastuur dhammaystiran oo heshiis lagu wadayahay xilliga loogu talagalay caqabadahaas aan kor ku soo xusay ayaa igu abuuray inaan ka walaaco kasii mid ahaanshaha xubinimada guddiga madaxa bannaan waxaan ballan qaadayaa fududayn kasta oo ka mawaadin ahaan aan ka geysan karo maslaxadda shacabka soomaaliyeed shuruud la-aan iyo meel kasta oo wax ka qaban karo waxaan mar kale raaligelin ka bixinayaa in aanan in aan wax ka dhammaystiri waayey mas-uuliyaddii aan qaaday sidoo kale waxaan raaligelin siinayaa mas-uuliyiintii xilkan ii igmaday guddigaygii aan wada shaqaynaynay hay-adihii noo heelanaa iyo saaxiibadii kale oo shaqada nagu dhexaysay oo aanan kala tashan in aan bannaynayo xubinimada guddiga madaxa bannaan aniga oo uga maagtay in ay go-aankayga wax ka bedelaan waxaan qirayaa in madaxda dowladda federaalka soomaaliyeed oo madaxweynuhu u horeeyo ay guddi ahaan nala garab taagnaayeen tixgelin soo dhoweyn iyo ballanqaadyo badan oo duruufo jira ay hakiyeen waxaan ka rajaynayaa in aanay rajo xumo ku ridin bannaynta xubinimadaydu ee ay dadaalkooda sii laba jibaaraan si loo gaaro natiijadii laga filayay laga filayey in la helo dastuur dhammaystir oo soomaali yeelato ka hor bartamaha sanadka lagu soo fool leh ee laba kun iyo lix iyo toban fiiro gaar ah waxaan xaashidan ku lifaaqan warbixin ku saabsan howlaha guddigu qabtay muddadiis muddadii aan xilka aan hayay si bulshadu ay ula socoto halka ay wax marayaan sidoo kale waxaan ku guubaabinayaa shacabka soomaaliyeed inay wax ka fududeeyaan dastuurka qaran oo anfici doono ubadkooda kubanaanka sano oo soo socda mas-uuliyiinta ay warqadan tooska ugu socoto ayaan cinwaanadooda ku gaarsiin doonaa warqadan qof walba afka u yaqaano